hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ah ee sodma ayaa maanta ah iyadoo ka duulaysa ka hortagga khasaare badan ah oo ay sababtay abaarta ayaa laba diyaaradood oo wada shixnado gargaar raashiin ah gaarsiisay degmada garbahari ee gobolka gedo halkaasi oo ka mid ah deegaanada ay abaartu si ba-an u saamaysay agaasimaha waaxda gargaarka ah ee sodma sahra cali yuusuf ayaa sheegtay in gargaarkan iyo kuwa kale soo socda ay hay-adda ugu tala gashay dadka nugul iyo kuwa barakacayaasha ah waxaan joognaa garoonka degmada garbahaarey waxaan maanta halkan aan keennay diyaarad sida shixnaad shixnaad gargaar ah oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay china waxaa kaloo kusoo xigtaa falaytkii labaad oo isla saacadan gudaheed imaan doona haddii alla yiraahdo sida aada la socotaanba degmada garbahaarey waxa ay ka mid tahay meelaha aada iyo aad ay abaartu ugu dhufatay islamarkaasna aanan helinin gargaar ee degdega aanan helinin degmadan dhinac walba waa ay ka go-doonsan tahay waana dareemi kartaan xaaladaha ay ku jirto baabuurka raashinka markuu kasoo baxo magaalada muqdisho wuxuu imaanayaa labaatan cisho taqriiban labaatan cisho ayuu imaanayaa waa magaalo dhinac walba go-doon ka ah marka gudoomiye waxaa garabkayga taagan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada garbahaarey mudane xuseen cabdi gudoomiye waxa aan kugu wareejinaynaa diyaaradii koowaad oo hadda gadaasheena taagan tii labaadna waa ay imaan doontaa haddii ala yiraahdo waxaana degmada garbahaarey maalmahan isdabajoog usoo gaari doona haddii alla yiraahdo shixnado gargaar ah oo aan ku keenayno diyaarado gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada garbaharey xuseen cabdikariim ayaa u mahad celiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka aad baan uga mahad celinahayaa maanta wakhtiga dheer ee ina soo gelisay wakhtigan oo qoraxdu ay aada u kulushahay oo jiilaal la joogo abaar ah in ayna soo gaarto walaasheen mar labaad baan uga mahad celinayaa aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa inay maantana soo gaarsiiso raashinka u horreeyey ee gargaar ah annaguna waxaan ballan qaadaynaa baahida taagan wixii ay ka gaarto inaan gaarsiino haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay xaggiisaa laga soo koobi karaa deegaankan waxaa ka jirta baahi fara badan cunaqabaytayno fara badan baa saarnaa meel ay wax ka soo gaaraan ma jirto waddo ay wax u soo maraan ma jirto markii uu roob jirana waddooyinku way xun yihiin oo waxaa dhaca in uu gaadiidka muqdisho ka soo baxa uu bil ama laba bilood ku soo jiro waddooyinka oo uu roobka dartii u soo dhaqaaqi waayo markii jiilaal la gaarana waxay la soo dhaqaaqi waayaan wadda xumo iyo rafaad badan iyo wacyiga jiro oon ognahay oo ka jiro miyiga iyo carrada iyo cadowga jooga oo meel walba ku ceshanaya ayaguna waxaa dareemi karnaa inay labaatan cisho ugu yaraan aysan ku imaan karin